asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nimadoon somatar ugu horeyn soo dhawow kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan midda labaad mowduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay qeyba ka mid ah gobolada dhexe waxaa aada ugu soo qulqulaya dad etoobiyaan ah arrintaas wax macluumaada ama wararka kama haysaa بسم الله الحمد لله رب العالمين بين سنة على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أنت أنت aad sheegtay weeye waxaan rabaa marka wixii aan ka ogahay ama aan dadka weydiiyo la wadaagay inaan maaragta insha allahu haddii ilaahay idmo aan ka sheego etoobiyaanka sidaad u maqlayseen ayaan u maqlaynay bacdeenna waan raadiyey oo waxaan ku sameeyey inaan dabagalo barnaamijkaas xaaladiisa iyo wuxu u yahay warkaas wuxu u yahay inaan intii ilaahay iga waafajiyo inaan weydiiyo dadka deegaanka ah oon garanayo dadki waan weydiiyey dadkuna waxay ii sheegeen etoobiyaanku ayagu in u haystaanba wadankaba inay wax ku leeyihiin ama aan laga xiginba mideeda kaleeto waxaa saamaysay etoobiya abay axmed markii uu yiri axadda iyo sabtiga baan rabaa inay muqdisho ka soo xamaalataan ood soo laabataan waxay dhagax qaadeen etoobiyaanku in soomaaliya ay tahay meel etoobiya aan cid ka xigta ayna jirin oo soomaalida sida ay xorta ugu yihiin kadarna xor ugu yihiin lanna soomaaliya qabiil ahaan ayaa haddii ay tagaan qabiilku goolowsa degi jirin haddii uu tago dadku xoogaa masaafir bay ku noqdaan laakiin etoobiyaanku masaafir maba ahanba sidoodaba meesha ay tagaan ganacsiay ka bilaaban shaqay ka bilaabayaan ninka wax haystaana ganacsigu ka bilaabaya ninka aan wax haysanana shaqu ka bilaabaya shaqada wuxuu soo ag fadhiisaa ninka soomaaliga ah ninka soomaaliga hadduu yirahdo maanta waxaan ku shaqaynayaa toban doolar asagoo shan doolar baan ku shaqaynaya waa filisi dadkii soomaalida ahaana waxay leeyihiin waxa dhiman baan rabnaa anagu laakiin soomaaliya lacagtaana ma gelaysaa shaqo kumaalimase ma gelayso dadka aad maqlayseen oo qabuuraha fagaya fuusooyinka kala baxaya birihii o dhan baabi'iyo dhammeeyey meesha waxaa la dhihi karaa abaalka la yidhaahdo cabudwaaq iyo dhulkaa ku hareereysan waa dhulkii laga difaaci jiray etoobiya waxaa yiilay taangiyada ku baaba meeshaa iyo birta culus oo tiilay wax la dhammayn karo ma ahay maantana waxaa lagu leeyahay oo igu yiraahdeen dadkan waraystay lagama helo hal bir oo kushaneeto kor loo qaado lagama helo waaga horetana waxay ahaan jirtay maleya xaryaha ciidamada ah maba la geli jirinba cabudwaaq oo keligeeda magaalada waxaa ku taalla afar xaro aa ku taalla afar xaro ayaa ku taalla afarta xaroo ku tiile iska daayee ilaa iyo gelinsoor bay daadsan yihiin ilaa gelinsoor bay daadsan yihiin ciidamada xaryahooda dhuusmareeb bay ku yaallaan beled weynay ku yaallaan gaalkacyay ku yaallaan ma fahamte dhulkaa oo dhan ay ku yaallaan way dhammeeyeen waa la xaalufay birti birta waa la dhoofin jiray iyaga qaadi jiray ururin jiray iyaga baa ururin jiray marka dambeetana markay soo dhaaftataa oo la waayo wax la qaado fuustooyinkii dadka lagu aasay oo qoryaha la dul saaray bay fageen ayadaa lala baxay inta aan ka ognahay annaga oo naloo sheegay marka soomaalidu soomaalidu wax dhow way aragtaa fogaan cabiro ma leh laakiin aragtidooda gaaban bay wax ku cabiraan dadkaanu haddii ragga mujaahid dadka mujaahidiinta ah ayaa waxay yidhaahdaan niyow barnaamijkaas xaaladda bal maxaa ka iman kara waxaan maxay noqon kartaa wax yidhaahdaa maba jiraan oo kaleete waa un mujaahidiinta iyagana shareecada ilaahay waafaqeen baa ilaahay ku waafajiyey
waa tahay meelaha sida aadkaha u imaanayaan etoobiyaanka gobolada dhexe waxaa ka mid ah cadaado cabudwaaq iyo balanballe dhuusamareeb iyo guraceel marka siiba waxaa laleeyahy waxaa u badan dumar marka arintan etoobiyaanka maxay kaga golleeyihiin aan laisdhihi karaa
bismillaah sidaa wey horta dumarku wuu ku jiraa gaar kuma badna laakiin dumarku muuqashadooda ayaa badan waa muuqanaya dumarku bunaabeydii ka furteen magaalooyinka meelaha naaguhu ay jirkooda ku gadaan dhulkaaad sheegaysa gaalkac ay degan yihiin uga furan yihiin cadaado gallisoor meesha lee godin labe mareer gur dhuusamareeb buraceel matabaan dhulkaasoo dhan bay ka furan yihin waxaan beledweyne dhulkaasoo dhan bay ka furan yihiin ma ahan wax magaalo ama laba magaalo ku kooban ma aha laakiin waa wax dadyo tiro badan ay isticmaalaan waxaan
etoobiyaankan soo qulqulaya yoolkooda fog muxuu yahay yoolkooda fog wuxuu yahay soomaaliya waa la qabsan doonaaye oo etoobiya qabsanaysee yaan aqoonteeda waa jaajuus weeyaan waxaan naagtan waa jaajuus ninkuna waa jaajuus waxayna jaajuus yihiin dowladooda waxayna jaajuusayaan ummadda soomaaliyeed dhulkooday doonayaan waa dal aqoon weeyaan waa g b s kioo la bedelay hay-adaha hay-adaha kristanka ah g b s isticmaali jireen meel kasta waxay ku xiran g b s sida la ogsoon yahay shabaab indho dheeray ku arkeen xarakadu waa la joojiyey markii la joojiyey haddeer haddaad g b s-ka tiraadid ceelkaas ceel hebel buu soo saaray laanno brogram horetaa ku jira g b s-yadooda dadkanuna waa g b s bili aadana hoos socda mid ogl waxay keeneen caqli aan lahayn laakiin mid caqli lehay keeneen dad caqli loo socda dadkaas soconaya min etoobiya dhulka ay soomaaliya ka haysato iyo dhulka hadda ay dhooban yihiin kulligood g b s waddo kasta way yaqaanaan way maraan dal aqoon weeye waddanka haddii lasoo weeraro oo gaali soo duusho waxay u yihiin istikhbaaraadkii ayay ku talagaleen oo ay soo diyaarsanayeen weeyaan ha waa tahay marka dadkan soo qulqula etoobiyaanka ma ciidan baa oo ma mise waa dad caadi loo soo dirsada ciidan weeyaan ciidan etoobiya sideedaba nin iyo naag waa ciidan sida la ogsoon yahay naagtan waa ciidan laakiin shacab bay sheeganaysaa shacabaan ahay leedahay ninkuna waa ciidan shacabaan ahay uu leeyahy waxaan ogsoonnahay oo annagoo soo joognay midowda maxkamadaha xilligiisii markii ay amxaaradu kusoo duusho waddanka wixii ka horreeyey dad xaar ismariya oo baalkii dhihi jiray aad la yaabiso tuugsada baa joogi jiray dhulkan gobollada dhexe markay joogi jireenna dadkii ayagoo jenaraal ah korneella ah bay la yimaadeen etoobiyaankii ciidanka ahaa ciidan weeyaan dadkaanu etoobiyan waxaan ciidanayna kama yimaadaan etoobiyana waxaan ciidanayna kama yimaadaan qofkii u haysta qofkii u haysta inay waxaan ciidanayna ka yimaadaanna inta i maqlaysaan waxaan u sheegayaa inaan waxaan ciidanayna isa ka imaanin meesha waa ciidan dadkaasu waa jawaajiis waxayna ugu talagaleen meesha hay-aduhu ay sirdoonka ahaayeen inaa iyagu sirdoon noqdaan waa sirdoon marka ummadda soomaaliyed waxaan dhihin lahaa dadka imaqlaya ama imaqli doona waxaan dhihin lahaa war isku tashada oo ka tashada dadkan waxay jaajuusayaan naftiinna iyo maalkiinna iyo ehelkiinna iyo diintiinna weeyaan waxaan dhihin lahaa marka inay dadku diyaargaroobaan oo tanabahaan oo baraarugaan oy ku baraarugaan dadkan iskama socdaane dan bay leeyihiin danta ay leeyihin waxa yoolkooda ay xaqiijinayaan intaasaan dhihin lahaa waayahay ugu dambeyn etoobiyaankan iska soo qulqulaayo iyo maamul goboleedyada qaar ay tegayaan kuley wax kama qaban karaanoo shisheeyaha dhise etoobiyaankana waa qaybay ka yihiin dadka dhistay maamul goboleedyada marka khatartan soomaalida markaad joogto meelahaasi sidee uga hortegi karaan waxay uga hortegi karaan sadar muuqdaa su-aal ka dhan baa layidhi waxay uga hortegi karaan iyaga oo dantooda garta oo fiiriya waagu inuu beryayo isu sheega leanna somalia wax ku mahmaadaa waagu inuu beryayo ninkii og baa saxarada iska fogeeyaan etoobiya cadow soo jireenow maamul goboleedyada la sheegayaana waa nayuu booliskii oo la soo fogeeyey kiilka shanaad laga soo fogeeyey kiilka lixaad weeye nimanka galmudug puntland somalilan meesha la yiraahdo yurshabeelle sida baalka dhihi jiroo kaleeto koonfur galbeed sida jubbaland banaadirland waxoo dhan laanlaane kulligood waxay mutaabac u yihiin etoobiya etoobiyana laga waraystaa oo adduunka gaalada ka waraysta gaalada waaweyn iyaga ay ka waraystaan kulligoodna waa dabaqoodhi waa dinyuus waa baalka dhihi jira dinyuusiin weeyaan diinta kirishtankay u adeegaan wax muslim u adeegaan lama arko qaab kasta oo iskaga dhicin karaan ha iskaga dhiciyeen waxaan leeyahay kii habeenkii tooreeyin kara ha tooreeyo kii xabad ku dhifan kara inta yirahdo ii shaqee ha dilo kii naag xuna macsilay u timaado arka meelay ku dhuqdhuqleedahay shan ha ku dhifto isagona ama toore ha geliyo waxaan leeyahay haddii aan lala diririn kaa tegme lannahu walaalkii abu subayr raxmatullahi aleh raxmat waasica gabaykiisa waxaa ka mid ah gacmo hoorsi kaagama tagaan kumana guuraane geesayba yeeshaan haddaan waranku geerinayn garta ay dhagaystaan waa gumco rasaaseed geesiyaasha tawxiidkabaa guulla garansiiy marka waxaan dhihi lahaa inay fahmaan dadku meesha laga soo gelayo iyo meesha nabarka looga dhifanayo inay fahmaan laanno annaga mujaahidiinta haddii ilaahay idmo waa niman diyaarsan oo u diyaarsan gaale si u dili lahaayeen gaalehe si u dili lahayen ummadda muslimiintan iyo dalkan iyo diintiisna uga xoreyn lahaayeen laakiin ninka maanta jiifoo saa u jiifa uu dul taagan yahay maanta dambeeto ciidankiibaa u imaanaya waa la dilaya hadda sida oo kaleeto kiilka shanaad oo kaleeto waxay yirahdeen hadda ha laga baxay yirahdeen jigjiga ha laga baxay yirahdeen waxaba yaraatee lagu arki karo soomaaliya ma jiraan waxaana lagu wareejiyey ciidanka etoobiya iyo shacabkooda ayaa lagu wareejiyey intaasuna waxay tahay waa dalqabsi weeyaan gumaysigii waa la ballaariya hadda waxmagaratada waxmagaratada gurguurtee iyo adbaacdiisuna waxay leeyihiin oo laga maqlayay oo dadku ay dhaga qaadeen hadday wax maqlayaan weeyaan dhoohane inaad noqoto lama rabo hurdaya waxaa la rabaa inaad tanaabahdidaa la doonaya oo aad tiraadid war dadkanu maxay yihiin dadka musliminka oo idhegaysanayo soomaaliyeed inta aan dabaqodhigay dayuus baraha iyo aan ahayn iyo nimankaas naya booliska ah iyo odayaashooda waxaan dhihi lahaa dadka kaleeto intaan laydin qabsanin oo aan caloosha laydinkaga fadhiisan firiqfiriqeeyo iska celiya oo waxaad iskaga celi kartaan iskaga celiyaan dhihin lahaa war dheeran intaa ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي